إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarax saakay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah galgaduud askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa kufsi u geystay gabar da'yar kadib markii ay weerar ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala magaalada garowe aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay bahdilaadii xasan sheikh loogu geystay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya mid ka mid ah xildhibaanada maamulka somalilan ayaa sheegay in maamulka muuse biixi uu marayo marxalad aad u liidata oo fashil ah askari ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin kaas oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan intaasu waa qodobada warka subaxnimo dordhowna warkaas ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa sagaalka bisha sideedaad sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah waafaqsanna sagaal iyo tobanka bisha labaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax khasaaro sababay ayaa saakay ka dhacay afaafka hore ee degmada ceeldheer warkaas iyo war kale oo ku saabsan askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay duleedka muqdisho waxaa noo haya waryaheena cabdulkhaaliq maclin cabdiweli ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo isugu jira qarax iyo howlgal kale oo qorshaysan ka fuliyey qeybo ka mid ah gobolada dalka galgaduud ciidamada mujaahidiinta waxay saakay qarax ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada ceeldheer waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay inta la xaqiijiyey hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay gobolka banaadir howlgal gaar ah oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo lagu magacaabi jiray jareere howlgalladani waxa ay ka mid yihiin howlgallada lagu naafeynayo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ayna ciidamada mujaahidiinta sii dardargeliyeen howlgallada ka dhanka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa kufsi u geystay gabar da'yar kadib markii ay weerar ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala magaalada garowe sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdifitaax faarax sabiin kastana saasaa u baqnaa gabadha waa soo kacday waxay imaatay iridayda horteed max yar joogtay xabada dhacday dhinaca xaggiisa isla godbi
ciidamada maamulka puntland ayaa fal si aada looga argagaxay kula kacay gabar yar oo aan gaarin da'da qaangaarka falkan oo ah fal kufsi jamaaci ayaa laga soo wariyey magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal halkaas oo uu ka arrimiyo maamulka puntland wararka ka imaanaya nugaal ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay gabar yar oo saddex iyo toban sano jir ah kula kaceen kufsi jamaaci ah goobjoogayaal ayaa sheegay in dabley hubaysan ay u dhaceen xerada lagu magacaabo jiingadaha oo ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah gabadha la dhibaateeyey ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac culus waxaana lagula tacaalayaa isbitaal ku yaala magaalada garowe ehelada gabadha la kufsaday ayaa warbaahinta u xaqiijisay in ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay geysteen falkaasi bahalnimada leh hooyada dhashay gabadha kufsiga loo geystay oo ka welwelsan waxa ku dhacay gabadheeda ayay warbaahintu ku booqdeen hoygeeda iyadoo xitaa hadalka dhibaya waxayna sheegtay in guriga si xooga ay ku soo galeen askarta ayna haraati ku dhufteen gabadha yar oo xilligaa huruday intaa kadibna ay la baxeen sidaana ku kufsadeen way aniga xalay muxuu ahayeenoo halkan jiif way soo gudbeen guriga iisoo guriga albaabka dhaad ku dhifteen way iisoo galeen gabadha yarta gabadha qalan buu kiciye laadku dhufta madaxa qabta buu kiciye saa wargabar waa qalanta wargabar waa qalanta gabadha iga dili maayo gabadha waa qalanta iga dili haddaan iri gabadha ilmaha keen buu yiri ilmaha tus ilmahan tusa wuu ka soo baxay gabadha yarayd oo jiifta oo tan xoog ayay fadaan buu haraati ku kiciye gabadhi sidii buu iga qaadin markaa laba nin bay ahayeen kuwana banaanka joogeen labadii nin gabadhi meeshaasay la tageen waan ka haran waan xanuunsaday waan dhacay dikar baan qabay ma garad maalkubsadaa anaga qoxood waan hub ma haysano hadda maanta gabadha xuntaaba iisii daran sidoo kale dadka degan xeradan barakacyaasha oo ka dhiidhinaya dhacdadan ayaa iyagoo isku soo baxay waxay ka hadleen falka bahalnimo oo ay geysteen askarta maamulka puntland walaalniman baa noo yimid een, xabadana eh, xabadana la dhacay kabacdina gabar bay naga kaxaysteen way naga kufsadeen xabada xal dhan nala dhacayeen weeye rasaas weeye
maaragtay kaamka barakaca xaaladaha adag ka socda waxaa rabnaa inaan nalaga daayo in dadkaana laga qabto cadaalad inaan helnaa rabnaa bas wiil halkaa ayaa dhexda laba kulaad saddexda lasoo dilay taa cadaalad uu heli waaye annaga waxaa qoraxda hadda u taaganahay gabadha yar yaasimiin inay cadaalad hesho dad la garanana ma aheen oo hadda dad la garananay ma aha dadkan ilaa waqtigan waxay yihiin ma naqano laakiin dad hubaysanay ahayn dadka guriga u galay oo gabadha la soo baxay oo gabadha bannaankaa la tegey dee habarta markaan warsanina waxay yidhi- waxay tiri gabadha bannaanka oo la baxeen waa la kufsayna leedahay gabadha oo kale si kastaba tacadiyada kufsiga iyo dhacdooyinka kale oo ay geysanayaan askarta maamulka puntland ayaa ku soo badanaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi iyadoo uusan maamulka waxbaba ka qaban dhacdooyinka kufsi ay geysanayaan askartiisa kuwaasoo si cad oo muuqata u geysta dhacdooyinka xanuunka badan oo ay kula kacaan gabdhaha yaryar waad mahadsantaa cabdixita aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay bahdilaadii xasan sheekh loogu geystay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya warkan waxaa diyaariyey mahad cubayd doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa xalay waraysi uu siiyey idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan kaga waramay safarkii xasan sheekh ee itoobiya iyo bahdilkii uu halkaasi kula kulmay wuxuu sheegay in xasan markii ugu horeysayba la tusay inuusan ahayn madaxweyne
aniga aragtidayda eh, siduu asiga xasan sheegay eh, saddex arrimood ama saddex shiran meesha uu qeybgelaynaa uu yidhi Eh, wax hadda dan oo soomaali ah ugu jirto ma jirin danta uu keligu ka laa waxay ahayd xasan inuu iska dhigo nin madaxweyne ah oo wadan xakuma oo awood leh oo madaxweyneyaasha adduunka lamid inuu iska dhigo laakiin bilcagsigoodoo kala kulmay waa lagu bahdilaystay oo asoo dullaysan oo hoteelkii aan laga qaadaynin oo rafaadsan oo aada loo bahdilay oo weligee taariikhda inta la xasuusto qof madaxweyne waxaan ku dhicin aan ku dhacay marka ujeedada u baxayna waxay ahayd inuu iska dhigo nin madaxweyne ah amxaaradii injireydana waxay tusay inuu dulli yahay waxbana ahayn wuxuu yahayna aysan jirin isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in hogaamiyaha dowladda federaalka uusan waxba siyaasad ka aqoon takhasuskiisana aysan ahayn jaamacadna uu la dhigan jiray marto ee anigu horaan u sheegay eh, xasan ma ahan nin siyaasad yaqaano waa ka hadlay kow markuu meesha tagay xasan xoogaa ingiriis wuxuu bartay waxa la yihahdo eh, project ah, proposal waxa la yihahdo oo gaalada si loo tuugsado u bartay horaan u sheegay waa ka hadlay dad badana way u raaceen oo aqoon-yahana oo maarata ninka siyaasi wuxuu noqon karaa markuu cilmigan oo profession u barto politic waa la bartaa booliska waa la bartaa jaamacada looga galaa waa lagu takhasusaa mastera lagu qaataa bejida lagu qaataa waa la bartaa xasan waagii dowladdiisa aad barana waxa ma ahayn agaasime xitaa weligiis ma noqonin wasiir iska daa warkiisa wasiir ku-xigeen ma noqonin ayaantii u s da dhacdo xoogaha ingiriis meelaha oo dugsiga farsamada ka bartoo la soo baxay marka wuxuu yaqiin waxaa si loo gaalada loo tugo bis wax kale oo xasan bartay ma jirin wuxuu intaasi ku daray in doqonnimo ay ahayd tegiddii xasan ee itoobiya marka waxaa la tusayay xasan eh, dhowr jeerna waa lala hadlay oo dad badan oo hadda aan u malaynaya inay siyaasadda wax ka garanayaan Eh, see wadan maaragtay ammaanta isdirirsan tihiin oo cadowgaadii ah oo ciidankiisii xoog kuu haysto oo adiga ku bahdalaa ogta ina aadid doqonnimo meeshaa ka dara adduunka meelay soo martay ma laha xasan waxa soo dhawe waa ujeedaan nin aan xataa wasiir ahina soo dhaweeyey oo soomaali ah xitaa maaha etoobiya maaha nin soomaali miskiin oo tacbaan oo xitaa jikada laga qaada liiri wax ka soo qaada eraboor ku tagaa liiri ya halka madaxweynaha uu intuu baxo abiy axmed asiga soo dhaweynay waxaa la tusinaya xasan in waxba ahayna la tusinay doctor xanafi cabdi sheekh aadan ayaa la weydiiyey abiy axmed danta uu ka lahaa inuu xasan sheekh sidan u bahdilo waxay ka leeyihiin aniga aragtidii siday tahay waxaa la yidhi weysha gowracdi waa kuwana qaatay maamahasaasaa maqli jir maaragtay wuxuu ka leeyahay waxay tahay xasankii iska dhigayey ee madaxweyne ee soomaaliya ee dhahay aniga haleesoo maraanlsma haddii saa loo galay berri sida loo geli doono muuse biixiyaa la tusina ummadda axmaqaan kale muuse biixi layihahda ee doqonka ay ka daran berri waxa ku dhici doono waxaa le ninkii kheyrkii loo xiro ew soo qoyso adigana macnaha waxaa la tusinayaa soomaalidan iyo waxaan hadda soomaalida u haysato madaxweyneyaal iyo maamul goboleedii dad loo haysto waxaasa cashar loo dhigayaa joog waxay ku waana qaadeen war cabdi ile intuu ku dambeeyey xasan sheekh maxamuud ayaa fadeexaddii uu kala kulmay dalka itoobiya waxay ku kaliftay in markii uu soomaaliya yimid ka dhuunto warbaahinta oo uusan ilaa iyo hadda ka soo muuqan kana hadal wixii ku qabsaday itoobiya ummadda soomaaliyeedna la wadaagin wixii uu kala kulmay xabashida mid ka mid a xildhibaanada maamulka somalilan ayaa sheegay in maamulka muuse biixi uu marayo marxalad aad u liidato oo fashil ah isagoo ka hadlay dadka uu xiray maamulkaasi ee kasoo horjeeda damaca dowladda xabashida itoobiya ay ku qaadanayso xeebaha soomaaliya warkan waxaa la diyaar ah waryahan cabdiraxmaan beder xildhibaan ka tirsan maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay in somalilan ay maanta marayso marxaladda baxsanaan ah aadna u liidato iyadoo ku soo aroortay inay xabsiyada u tixawdo culimada suxufiyiinta iyo dhammaan dadka kasoo horjeeda damaca ethoobiya ee badda saylac xildhibaankan oo lagu magacaabo maxamed dabiib ayaa wuxuu sidoo kale canbaareeyey xaraga dad badan oo ay xidheen ciidamada ammaanka ee maamulka somalilan waxauna intaa ku daray in dadka ay xidheen ay ku haystaan waxa wanaagsan ay sameeyeen wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka somalilan ay markii ugu horeysay tahay in madaxa talada hayey ka soo horjeestaan in ka badan toddobaatan xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamanka waa sida uu hadalka u dhigaye waxa uuna sheegay sababta keentay in xildhibaanadaasi ay ka soo horjeestaan madaxweynaha taariikhda somalilan waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay maanta xukuumad talada dalka haysa ay ka hor yimaadaan toddobaatan xildhibaan oo golaha guurtida ah iyo toddobaatan xildhibaan oo golaha wakiilada ah wax kala odhan maaya waxaan leehay salaamullah cala alxujaaj wey macnii salaamullah cala alxujaaj wey maxaa keenay baan isweydiinayna inay to inay boqol iyo afartan xildhibaan ku yimaadaan maxaa keenay waxaa keenay dalkii jamhuuriyadda somalilan oo la gabagaboyey oo laba gobol ay tegeen ayaa keentay waxaa keentay ciidankii qaranka oo la baabiiyey baa keentay inay boqol iyo afartan xildhibaan ay ka hor yimaadaan xukuumadda maxaa keenay shacabkii reer somalilan oo gaajo la bakteeya oo sicir bararku codka isku shareeray oo maad aragtay biyalaantu codka isku shareertay oo aqalka madaxtooyada ay nacasnimo iyo xumaan waxaan ayna ka soo burkanay oo tii ugu dambaysa sida cali xaamid lagu sameynayay ay kee ay ka soo burqanayaan ayaa keentay boqol iyo afartan xildhibaan ay dhinacuga istaagaan maamulka somalilan ayaa waxauu noqday mid ceeb iyo fadiixad dhex fadhiya kadib markii uu ku dhaqaaqay go-aan ka cadhaysiiyey dad badan oo soomaali ah kaasoo ay in labaatan kilomitir oo ka mid a badda saylac ay ka iibiyaan xabashida nasaarada ethoobiya
askari ka tirsanaa maamulka hirshabelle ayaa isku soo dhibay xarakada shabaabulmujaahidiin kaas oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waa kan mubaarako cumar
kanaalka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo askari toobadkeen ah oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo kasoo goostay dowladda federaalk askarigan oo lagu magacaabo maxamed cismaan cali waxa uu ka mid yahay askarta dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka etoobiya kuwaas oo maalgelintoodu ay leedahay dowladda imaaraadka carabta maxamed waxa uu ka warbixiyey dhibaatooyinka uu la kulmay inta uu tababarka ku jiray isagoona sheegay in loo geystay dhibaatooyin fara badan magacayga maxamed cismaan cali cabdiyaa la yidhaahdaa oo ka afaraad maasha allah waxaan ahay nin nimankaas gaalada ku biiray ee maran habaabiyeen ee beenna u sheegeen lacag badanaan ku siinaynaa ee yidheen qaldeen waddanka hiiraan beledweyne maa la yidhaahdaan ugu biiray waa galay muqdishaa leegeey muqdisho maa la yidhaahdaan joogay labaatan iyo toddoba cawmiya labaatan iyo toddoba cawaan joogay kadib koorsaa lagaga qaaday dalka dibadiisa lagu wadaa leeri etoobiya leegeey huursamaa la yidhaahdaa leegeey huurse markii leegeey niman etoobiyana noola geey nimankiiyaa waxna barayeen buuro dhidhirar badan oo nafta ay ku daynayso oo ninkii damqanayo xaasinimo inay tahay oo malaynayo aan nala saarayo sidoo kale waxa uu ka waramay dhibaatada ugu darneyd ee soo marta inta uu ka tirsanaa dowladda federaalk toddobada maalmood waxaana layidhi meel webxa la yidhaahdaa la aadaa oo cidlo ah oo al-shabaab ay joogaana la aadaa meeshiaan aadnay meesha haddii aadnay barta ishow geed iiga dhacay geeda inabardhaba iisiyo maxaa sidaba ateenyaalkeeda ay ii muuqdaan hoosteeye ay tahay halii celiyaan dhahay dagaal waxba ma gelin erbash waxba ma gelin halii celiyaan dhahay isbitaal halii aadiyo waa lagu aadinaa haleeyiri inta sug cabdibilaa laguu keenaa geed duur ahaa layska kay fadhiisiiyey waa layga kala tegay shan saacii bar waqti ay ahayd oo duhur ah waqtigii liiga kala taga meesha kow iyo toban saaca muslim kaleento oo ii yimid niman ilaahay kuuma darnaa iska lugeynaa iska socdo nimankiyaa igu hiigsadeen qoladii ii geeyeen oo ay xakumaysay kan ay xakumaya farxaana layidhaha gaalka weyn waxaan dhahay niyo aniga tacbaanaan ahay waa dhib qabaa waana dhibanahay ishaan dhiiggeeda carunkeeda dhacaankeedaa socdo nabaraa ku yaala in lii diro ambalii soo daaweyaan rabaa maxaasaa lagu geynaa oo yidhi mid kaleento ii dhiibay kii maxaase ninkan daaweeyaa layiri maxaase ku daaweey amba isbitaal u qor u dir ilaahay kuuma darnaada kii meeliyiisoo jaad iska cunaay wax idaryeelaya ma arkin askarigan ayaa fariin u diray askarta saaxiibadiis ah ee weli ku sugan safka shisheeyaha nimanka waxaan baaq u diraa magacayga taqaan maqalkayga yaqaan muuqaalkayga yaqaan inay ka waantoobaan inay ka waantoobaan dembigay ku jiraan iyo falka ay ku jiraan guul iska dhaafe naxariis adduunyaala ma arkayaan waxay arkayaan male inay ka waantoobaan ee ka toobo keenaan ilaahayna ay ka cabsadaan oo muslimiinta ay ku soo dhowaadaan oo gobolka hiiraan sharafta iyo cisiga iyo khayraadkayaa loo liigu soo dhoweeyo se ilaahay is ogyaho hadda nimcada aan iska dhex taagana liigu soo dhoweey wejiga muslimiinta sharafta ka muuqato wejiga yuhuuddana qaabka is yahay aan ogahay alxamdulilaah waa mahadsan yihiin marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha warkaasna waxa uu ugu dambeeyey warka subaxnimo oo aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan idina waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkeena